taliska booliiska soomaaliyeed ayaa amar adag ku soo rogay gaadiidleyda magaalada muqdisho ee gaadiidka targa la-aanta ku dhex wada caasimadda amarkan ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ayaa waxaa ka mid ah in gaadiid aan lahayn taarga aan lagu dhex wadan karin magaalada muqdisho si loo aqoonsado gaadiidka dhibaatada geysta cidda iska leh afhayeenka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax aadan ayaa ka waramaya amarkan waxaan ku wargelinaynaa milkiilayaasha wadayaasha baabuurta magaalada muqdisho gudaheeda laguma arki karo baabuur aan taarga lahayn haddaad shaqaalo dawlad tahay haddaad tahay shacab cid walbo aad tahay taarga kuu gaara ay dawladdu kuu xaqiijisaa jirta inaad isticmaasho gaadaa isticmaali kartaa taarga shacabaa isticmaali kartaa oo xaqaa u leedahay baabuur aan aqoonsi nambar lahayn magaalada muqdisho laguma arki karo ciddii lagu arkana waxaa loo aqoonsanayaa dembiilo ka qayb qaadanaya dhibaataynta amniga inay qayb ka tahay sidoo kale ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan magaalada muqdisho digniin siinaynaa darooballada kaxeeya mootooyinka milkiilayaasha mootooyinka mootobajaajyada ee beryahan dambe bilaabay inay buufiyaan a iyo b kalarkii ahaa waxaan u digaynaa inaan la buufi karin mooto a iyo b laysku beddeli karin mooto kalarkeeda burburay ama mooto jas nambar gaara lahayd in lagu buufiya nambar aysan lahayn nin walba mootada markay ka duqowdo nambarkii hore ayuu soo qabanaa uu ku buuxsanaa taa lama suurtogelayso lamana aqbali karo ammaan amni daradayna qayb ka tahay marka waxaan rajaynaynaa in sharciga la raaco jas nambarka mootada nambarkeedii bialka iyo jas nambarka ay is leeyihiin cid alla ciddii lagu arkay jas nambarkeedii bialkeeda aysan lahayn waa kuwa sidan oo kale ah amni darada ka qayb qaata loo aqoonsan doona amarkan lagu soo rogay gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda soomaaliya ay waddo dadaalo lagu sugayo ammaanka caasimada dalka ee muqdisho